bismillahi raxmaan raxiim allahuma salli calaa sayidina maxamed maanta waxa weeye taariikhdu two thousand three bishii sagaalaad labadeedii oo salaasha ah waxaa halkan fadhiya maxamed cige jaamac iyo cabdilqaadir maxamed cige iyo xiis bare yuusuf waanu jecellahay inaanu taariikh gabaya ka soo sheekaynaa halkan gabaygaasuu hormuud ka yahay ciga jaamac qobadhyadana lambartuuga noqon doono aaday yuusufna aanu ka soo qaban doono halal intaana og maxamed cige isagoo xogugaal u yahay markaa bal waxaan maxamed cige weydiinayaa oon uga bixi doonaa iyadoo taariikhdaa hore ee na dhex martay ismaaciil jibriilka iyo reer xaamidka oo uu ahaana uu ahaa sababtaa qadiyaddaa timi yuusuf shabeel oo ay ahayd tii maxamed gubadle cido jaamacana uu ahaa ninkii afhayeenka ka ahaa arrig difaac iyo weerarba annagoo dee waanaa u maxamed ciga jaamac iyo xiis barre yuusuf shabaalkii aanu halkan isugu nimid in wixii aanu ka hayno taariikhdaa dhaxalgalka ahayd ee ahayd goolaaftanka sokeeye ee kolla adkaa kolla debcayey waanu halkan gabayadii ka weydiin doonaa kana warrami doona siday arrimadu ahaayeen maxamed ciga jaamac haddii ilaahay idhaahdo maxamed cigow bal maandhaafku sababtu waxay ka dhacday ee wuxuu arrin ahaa adigoo sharaxaya halkaa ku dhi
waxay ahayd sidaynu maqalay inagu maynaan jirin markii ninka maxamed gunaanada la oran jiray ayaa wuxuu watay sac uu u iibgeynayo bullaxaad markuu marayo bilaala uu marayo ayuu sacii ka biday markaa yuusuf sabeel buu ku yidhi alla ina leersacayo celi sidii lays odhan jiray kolkaasuu sacii celiyey nin xoog weyn uu ahaa yuusuf sabeelku madaxuu ka maray sacii buu soo celiyey markaasuu reerkiisii xeradii oo ku xirayu ku hordogtay markaasuu u yimid maxamed gubadlana wuxuu yidhi inaad aan xidha eh ii horjoogo iska ilaali aanu kugu soo boodin wuu jubsan yahay iska ilaali yuusufkuna haddee nin loo arkay muu ahayna kolkaasuu la horjoogsaday budkii markii dabeeta uu maxamed isiile xiru taabtay ayuu ku soo boodi ninkii kadinka ka joogay oo yuusuf shabeel ahaa isna bud kuu haystuu qaado labada gees dhexdoodu ku dhugsado si oo samada u booday baa ninkii dusha kaga dhacay dabadeed wuxuu ka jabay bowdi sidaasi markay dhacday ayaa deeta laysku yidhi waa bilaah oo il yartu isqabatay oo de magaalo weyna dabeeta reer xamudku waxay yidhaahdeen ninkan de waa waa waanu qabnaa sidii la arki jiray annagaa kabanayna haddii ala yidhaa wakti wakti kaliileedna way ahayd oo lasoo hayaamayo oo lulku kulul yahay waxay yidhahdeen halkan ku kadi mayne waanu qaadaynaa waanaan sarrabtii u soo goynayno waxaanu ku kadi doonaa halkaa qabowey beeya beeya caday waayahay nimankii bahgomana waxay yidhaahdeen ma aha ma ogolin saase annagaa qaadanayna oo waxaanu ku kabaynaa agabar hadalladii baa laysku celceliyey waxay yidhahan war inta agabar ku sii sidaan ninkani waabu kala qurmiya dhulku waa kuliile ka daaya wuu dhimanayaa waxay yidhaahay ma yeelayno markuu arrinkai halkaa marayo qoladii reer axmed waxay imaqaba sidaa hadduu ku dhinto annaga nama khuseeyo allaala wedlaan haa waxay ugu jawaabeen waagu waagu dhiman waayo
ninkuba hayaabe haa sidaase dada kuwa ma baxeen aga barba intaanay gaadhsiinin baa ninkii nafti ka baxay ila waa nin shaba oo la haray haa sidaasi markay dhacday ninkii aga barbaa lagu caasay bacdigii ka dambeeyey waxaa yimid oo reer xaamud u yimid rag tobaneeye ah oo odayaala oo bahgobo ka kooban dabadeed caliya maxamuudba haaliya maxamuud caliya maxamuud may kala hali jirin allah dabadeed waxaa laisweydiiyey naftii reer xaamud waxay goosteen naftaa maadaama ay nimankaasi sidaa yidhaahdeen waagu dhiman waaye inaanay masaabxin waxaan dhacday
ninkiioo tabanaay rabeen ya ninkiioo tabanaay rabeen dabadeed waxay yidhaaheen magdeel ma hayno ee ardaya ka qarin weydaan soo askateeya baan gobada waxaan miyaan qolan reer xaamud askateynano ma inaan waalanno xoog baanu kaga qaadayaa macnihi reer xaamudna waxayna xoogaa ku qaadaan iyo askataa ku qaadaan maahee intaasay dhaarinaga tahayba inaanaan idan sineen waxba intaada digaan haa garwax isa dartii sidaa markay u dhacday ayuu qobaaluuda geliyey waayahay wuxuu yidhi dayax iyo daruuraha hadday kale dhex duukayso sida ha aska duulaan iyo hadday wada dayuurowdo daf haddaad tidhaahaan wadida doosha lagu dhaafo dalka xabashiyeed iyo hadday diga ka eedaanto daara ama reexaan haddii deeqa lagu oodo oo dir iyo daarood kulmo oo dayrna lagu meegsho doonyaha haddaa hadarsataan dabay u loofaaya sekadaha cadmeed iyo haddii macalla loo dayro yaa inta labada duudi ee bahkobo maxaadna doonayso dhanabkii madoobaa intaa u jiifo degelkiina gurigaa degtaan idinka oon nabad ku daaqaynin duhur ma iska dhiibtaan haqay kugu daliilowdin
xaqii kugu daliilow duhur ma iska dhiibtaan xaqii haqi kugu daliiliyow markaa iga jaamacne wuxuu
u jawaab iga jaamacne wuxuu dood waxaan ka naqay dood waxaan ka naqay xaajada u dala uu noo keenay dood kalena waa aniga iyo doono hadalkayga dood waxaan ka naqay xaajada dala uu noo keenay dayaxa iyo daruuraa sukaha duulaytay waaye dabayshuna ma gaadho ee qof yahuudbaa ima tahaye dadku xidho haddaad leedahay ayaan lagugu daayeeni duufulaal sidiisii adiga unbuu yidhi dabuurtaase deelqaaf ninkii jira yidhaa haatan lagu diiyo haatan lagu diiyo dood kalena waa aniga iyo duunyadalkayga waa laga yabunya hadal kolkaad diriiq labayseen adiga oo maxamed doonaya yaa kolkaad diriiq labayseen adoo maxamed doonaya da- daba gorayo iyo waxaanu niilay dacalka dhoomaa duleedkiina iyo kaayada ayay deedac ka foostaa waa taa dambeedada la maray deercadkaa naqay daanshoolka waa kaa dusturo dilaya naylaa garbadii darooshiye ildeer buu dilaacsaday waa markuu daaq tegayo haa nacam yaa waa tanballaar dacal ka furay dayrtan maanta ahe dadkuna waa ogaa maalintaan degayey meeshaase goortaan dagaal eegayey ayuunbaa deeqna baritay waa waa jiib doobta caana ah waxaan laga dul joogteene annaguna anfaca waa dilaaye kaaga dowdabi maaraha digsiisa aniguna anfaca waa dilaaye kaaga dowdabaye maaraha digsiisa qalbigu idinka duumaaye waa bahal dilun loo sitaa oo doqoli weyda darandoori dhowr deer hadduu reer iska dayn waayey sida idaa ninkii loo damcay ayaa diirlibaaxla ahe dhooy iyo bambaaso iyo maangeynin dig iyo meel dheer dafna webiga beeshay ma odhan doosha loo dhigaye haddaad doono leedahay arriga igamaad weydeeni dembi badanina wadanaha laga dabaysan ayagu dambi badan